waa tahay akhyaarta hawada nagala soconasaayo iyadoo aanu weli ku jirno booqashadii aan ku marnay degmada cagada oo kumida degmooyinka oo timaada gobolka cayn ayaanu waxaan ku suganahay malcaamada degmada ceegaag oo ah runtii balabalo adeertaan ay ka kooban tahay sarab iyo duur iyo waxa laisu geegeeyey oo ardaydan degmada ceegaag oo kala dhaafasta ilaa saddex boqol arday malcaamada qur-aanka ku dhigtaan waxaana ardaydanu ay u baahan yihiin sidaa sawirkooda ku arkaan muuqaalkoodaba in loo sameeyo hoy ay wax ku bartaan gaar ahaan dhowr qodob oo malcaamadaha malcaamada ay ku dhigtahay qur-aanka diinta islaamka kariimka aba iyadoo ay diinta tahay sirka koowaad ee islaamka haddaba macalin macalin maxamed macalin maxamed cawil cali oo kamid a macalimiinta degmada ceegaag ama ahna macalinka malcaamadana ayaa ceegaag online weydiisay waxyaabaha ay u baahan yihiin ay ka codsanayaan shalaydaha dibadda ugu horeyn macalin waxaad warbixin naga siisaa xaalada malcaamada waxyaabaha ad ka codsanaysaan dadka qurba joogta iyo guud ahaanba dhinaca qur-aanka kariimka halka uu ku marayo degmada ceegaag ama ardayda shabax bartida bismillahi araxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmuslimiin wala alihi wasaxbi ajmaciin marka hore malcaamadu waxaa dhigatay ardo badan oo ilaa saddex galaas noqon karta qur-aankana dhadankooda ay meelo sare ka marayaan qaar dhameeyey iyo qaar ku dhex jirada wax yar baa dhameeyey dhadankoodu waa wax dhinac walba way isugu jiraan kuwo bilowa iyo kuwo meel dhexaada iyo kuwo qur-aanka sii dhamaynayaba intaasna malcaamadu ardadu waxay ku dhiganaysay laba cariis oo iminkana ay ku dhigato weli ku dhigato markaa sidaa daraadeed waxaanu ka codsanaynaa wixii ninkii dhista malcaamad iyo masaajid waa isku mid ajrigoodu qofkii ninkii qofkii dhisaba ilaahay subxaana watacaala u sakhira ilaahay karsiiyo intaa lagu dhiganayaba waa sadaqadii jaariyadahayd ee nabigaanu sheegay sala allahu aleyhi wasalam xasanaadkeeda ka go-i maayo waxyaabo badan oo waxyaabihii waxyaabo badan oo kuwii sida iskuulkii oo kale iyo macadkii oo kale iyo dhakhtarkii oo kale iyo dee dad baa ku tabarucay sidaas oo kale malcaamada oo ah sii dee masaajidka ku xigtay ee ugu xasanaadka badnayd weli dee cid horay u qaadatay ma jirin marka waxaan usoo jeedin lahayn dadka dee xasanaadka shaqaysanaya ee akhiro camalka badsanaya in ay ka faa'iidaystaan janiskaas oo kala horsadaan oo ilaa saddex ardadu waxay ku wanaagsan tahay saddex galaas waayo hadeerna ilaa iyo boqol iyo afartan ilaa boqol iyo konton ardadu way noqonaysaa intaa inta malcaamada ku dhigataa dee intaana way iska soo daba socotaa marka malcaamadaha kale malcaamada kale malcaamad kale iyaduna magaalada ka jirta iyaduna waxa weeyaan dee haddii lagu darana waxa weeye iyaduna dee laba boqol kor bay dhaafaya marka sidaa daraadeed xasanaadka in sida magaalada malcaamadaha loo badiyo kuwa badan loo dhisay ubaahan tahay
marka iminkaan ka dhexgalo wadaa joognaa degmada magaalada caaga waa magaalo dhinac waa laba magaalo magaalo kalena malcaamad maydan lahayn oo arda badan ayana dhigata taa kale iyana maydan waxaad mid malcaamad magaalada tilkoob ahaan ka jira magaalada tan laba magaalo laba magaalo weeyaan magaaladan aynu joognay mse laba malcaamadood baa ka jira malcaa magaalada kalena iyadana malcaamad baa ka jirta marka magaalada kale oo magaalada cabdirida degan yahay iyadana waxaa ka jirta malcaamad saddexda malcaamadood midina hoy macnole ma laha marka sidaa daraadeed xasanaadka in la kala horsado oo lagu tabaruco baan usoo jeedinaynaa sheekh maxamuud waxaa tahay sheika imaamka sheekh maxamuud waxaa tahay masiirka masaajidka degmada cegaag iminkana waxaan kusuganahay muuqaalkeeda ma aragna degmada cegaag gaar ahaan malcaamadeeda hadda kusuganahay inkastoo laba magaalo degmadu ay tahay oo malcaamada badan leeyihiin malcaamadaasna waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca dhismaha ah maxaad ugu baaqasaa dadka hogeysanaya ee ku sugan wadanka dawladiisa gaar ahaan dadka u dhashay degmada cegaag kuwa islaamka kalaba
bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamedin wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin wabacd ugu horeyntii waxaan umahadnaqayaa warbaahinta gaar ahaan reer cegaag kuwa maarata yani online cegaag baan umahadnaqayaa websiteka waxaana urajeynaya ilahi subxaanau watacaala inuu ku toosiyo tubta toosan marka labaad sida macalinkuba u warbixiyey malcaamadan ama madrasadan dad fara badan fara badan ayaa wax ku dhigta oo rag iyo dumarba leh runtiina waxa weeye dayax fara badan ayay qabtaa oo xagga hoyga ah xagga waxbarashada waa ka dhisan tahay oo macalimiinta wax ka dhigtaa aad iyo aad bay udadaalaya u dadaalaan wax daryeel oo ay ku qabaanna ma jiraan dadkay wax u dadaana waa dad maaragta danley u badan marka hoygii sida aad aragtaan aad iyo aad bay uga dayacan tahay waxaana ahayd mudnaanti macalinka ugu sheegay mudnaanta koowaad mudnaantii eh, masjidka markii la dhisay mudnaanta labaad waxaa iska lahayd madrasada qur-aanka kariimka ah waayo kitaabka qur-aanka ah in dhulka laga qaado oo meel maaragtay sharfan eh, lagu dhigo ama lagu dhigto oo lagu barto isaga ayaa u mudan rasuulkuna wuxu uri sala allahu alayh wasalam kitaabka qur-aanka ah aqwaamna ilaahay kor buu ugu qaadaa aqwaamna hoos buu ugu dhigaa marka kuwa ilaahay kuwa kor ugu qaada kitaabka qur-aanka ah dee waa kuwa meesha lagu dhiganayo sharfa ee kitaabka qur-aanka ah eh, iyo ehelkiisaba maaragtay yani sharfa Een, marka waxaan usoo jeedin lahaa gurbajoogta gaar ahaan kuwa reer cegaag een, waxaan aad iyo iyo dadka muslimiinta aba waxaan usoo jeedin lahaa oo aad iyo aad ugu boorinayaa inay si dhaksa ah oo aad iyo aad u dhaksa badan oo degdeg badan usoo taakuleeyaan oo dhismo tayo leh oo magaranaysaa hoy oo ay wax ku bartaan oo ugu yaraan saddex fasal ah ama saddex galaas ah in een, ay wax ku usoo ugu soo tabarucaan ayaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum adoonaa saddex jir maxamuud imikana waxaa dhinacayga taagan engineer axmed xasan cumar oo isag- engineer axmed xasan cumar axmed sheesaan oo isaga yofti hogaaminayo oo ka sugan yihiin degmada ceegaag oo dadna weyntiina si weyn lagu sida wayay kulamada la qaatay ismada gobolka cayn oo hogaaminayo gra- cabdullaahi graasofe iyo weliba isma kale ay kamid ahaayeen maantana waxa uu kormeer ku tegay malcaamada oo ah meesha keliya lagu barto qur-aanka kariimka ee diinta islaamka maxaad ku aragtay injineer jesan malcaamadan iminka aynu ku sugannahay maxaad soogu baqasaa dadka balmajoogta ee weliba adigu aad ku watahay dibada kenya bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aada iyo aad baan ugu faraxsanahay sida dadaalka weyn ee dhalinyarada meeshaan magaaladan ku noole ay muujinayso waxaasi aada iyo aad maaragtay waa murugo leh dabayl aada u dhacaysa iyo rag dhalinyaro ah oo ilaa saddex boqol oo qof oo cayisho ku jiro mararka qaarkood dabayl awgood ayna akhriid kale ku furata sidaa awgeed waxaan ku talinayaa dhammaan wixii reer ceegaaga ee meel kasta ka maqlaya hadalkan inay runtu taas inay runtahay ogaadaan oo ay qaarkood soo wada arkeen dhibaatada ka jirta meesha tan ardada waxbarashadii waxaa ka had iyo goor ka hor taagan oo aynan xataa kitaabka akhrisi kara arkaynin dabayshu marka ay dhacayso iyo iyo dhakhtar caafimaadkoodii oo aada iyo aada khatar ugu jira waxaan ku talin lahaa dhaxanta nafteedu waa mid iyada nafteeduna dee caafimaadka carruurta ay aada halis ugu tahay inaynu arrintaas ka kaashano sidaynu horeba isaga kaashanay howlaha kale aynu meeshan ka qabanay oo sidii loogu dhisi lahaa ilaa laba qol ilaa saddex qol oo masaajidka raacsan aynu hawsha ugu hirgeli lahayn oo aynu u bil- u bilaabi lahayn insha allahna anaa u horeyn doonaa inaan bilaabo mashruuca on wax ka furo haddii lahayd maadan ku laabto wadanka
aad baa mahadsan tahay kaasi waxau ahaa injineer axmed xasan cumar injineer jaysani oo isagu kamid ah waftigii qurbajoogta hogaaminaya soo gaaray degmada cagaag maantana kormeer ku tegay malcaamadaha ku yaala degmada cagaag injineer aad baa mahadsan tahay
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نسر لما عليها هابط فلينظر الإنسان إلى طعام خلق خلق خلق من ماء دافق اهدنا الصراط المستقيم ثم يوم تبلى السرائر تبع الذي أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم في للسرا- للسوقات فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين sawaabudubo waxbarashada dhinaca diinta qur-aanka ayaa si weyn uga si xoog looga soconaysa degmada cagaag dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo weliba tacliinta kale ee maxadka isugu jira iyadoo waa ardada dad ku dhaqan degmada cagaagna ay gebi ahaanta oo diyaar garoobeen inay wax u bartaana waxna ka bartaan degmada cagaag una bartaan waalidiintooda si ay ugu aayaan iyo weliba si ay ugu aflixaanba dadweynaha ku dhaqan degmada cagaag cudoole iyo cagoolaba ayaa iyagu u tafaxaysay sidii degmadooda ay uga horumarin lahaayeen dhinaca kusoo jeedka dhinacyada mashaariicda dhismaha waxbarashada caafimaadka ama guud ahaanba degmada cagaag haatan ka socda mashaariic aad u kala badan u fara badan oo ay fulinayaan dadka qurbajoogta iyo weliba kuwa ku dhaqan dugo gudaha oo iyagu u tafaxaysay horumarinta degmada si cagaag arrintan iminkaan dhex taagnahayo iyagu waxay ka codsadeen dadka qurbajoogta oo dhashay dibadda inay u dhistaan saddex qol ilaa laba qol oo iyagu ay ka ho- ka hoy ay ka galaan dhaxantii xoogga ka dhacay degmada cagaag iyo degmada ku taalo dhul aada u buraleeya oo iyadoo gobolka sool iyo weliba gobolka caynba midooda le calo dhegtar rodhi cagaag online calo dhegtar cagaag online isla degmadaasi cagaage